haatana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo soo jeedinaya caashe ibraahin aadan iyo cabdixakiin maxamed shuruuc
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo weliba heesaha waa sanad cusub iyo barnaamijkii u horreeyey shirwac usama oo barnaamijkii ugu horreeyey sanad cusub iyo weliba aroosyo cusub waxaa bilaabmaya aroosyo cusub qoysas cusub heese iyaga laftirkooga cusubna ah waynu haynaa aad iyo aad aad iyo waxoo aad dhan wada cusub way wada cusub yihiin dhambaalka ugu horreeya isna cusub
ku bilo horka aan ku bilaabo waxau naga soo gaaray aabe cabdulaahi cumar cusuble iyo hooyo xaawo axmed ciid naciimo ismaaciil cali mataan sahro ismaaciil cali mataan nuurto xaaji yabarow maryan cumar cusuble qaali cumar cusuble nimco cumar cusuble hodan cumar cusuble iyo warsame cumar cusuble iyo ugu dambayntii aweys cumar cusuble dhammaan dadkani oo kala jooga meelo kala duwan laakiin u badan baa la yidhi dalka ingiriiska waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan boqoradda cusub cabdulaahi cumar cusuble iyo boqorka maxamuud cali aadan oo toddobaadkii hore waa sanadkii hore haddaba toddobaadkii hore sanadkii horena waa lagu jiraa disembar toddoba iyo labaatankeedii laba kun sagaal iyo toban meherkaas waxa uu ka dhacay baa la yidhi magaalada london ee cariga dalka ingiriiska waxaan leenahay bay yidhaahdeen kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hela ducada inteeda kale v o a iyo daadihiyaasha barnaamijka loo daayabal waa tahay meherkaasi sanadkii hore toddobaadkii hore ka dhacay london maxaa ku ducaynaysaa shirwaco cashay kole haddaad ducada ugu horraysanaysiisa aniga sanadkan cusub qoyskaa waxaan leeyahay allah ka dhiga qoyskii barakooba ee ubad khayr qaba kala hela ayaan leenahay sanadkan iyo weliba sanado badan iyo sanadihii hore iyo weliba kuwo kasii dambeeyaba kuwii jiran allah ka dhigo cashe haddaan hore ugu sii socdaana markana warqadda gacantayda ku jirto aa warqaddii labaadaan soo qabto waa warqadda dabcan aad u dheer islamarkaana ay dad aad u tiro badan ku dirayaan hambalyo iyo weliba bogaadin waxayna yidhaahdeen waxa weeyaan tahniyada meher farxad leh ugu horeyna waxaa waxaa diraysa hooye dahabo maxamuud dalableh habaryaar xaliime xuseen culusow saygeeda iyo caruurteeda habaryaar duniya iyo weliba xuseen culusow habaryaar cajaba maxamuud dalableh saygeeda iyo caruurteeda habaryaar falxad maxamuud dalableh iyo weliba saygeeda iyo caruurteeda eedo xabiibo macalin axmed eedo daahiro macalin axmed saygeeda iyo caruurteeda eedo sokorey macalin axmed saygeeda iyo caruurteeda magacaasi waa igu cusubiye sokorey caashaaye abbaaye waxay yidhaahdeen amaan idhaahda abowe ilyaas abuukar axmed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abowe ciise xaaji abuukar abowe cimraan xaaji abuukar abowe sayid cumar sheekh ismaaciil abbaayo nasro xaaji abuubakar iyo weliba caruurteeda abbaayo mulki xaaji abuubakar iyo odaygeeda iyo caruurteeda abbaayo falxad xaaji abuubakar iyo gabadheeda abbaayo cayni xaaji abuubakar iyo saygeeda abbaayo ilhaan xaaji abuubakar abbaayo safiya maxamed shaakir abbaayo nimco muumin ladan iyo weliba waxay yidhaahdeen abbaayo ilwaada sheekh maxamed iyo ugu dambayntii abbaayo maryan cali maxamuud waxayna yidhahdeen dhammaan dadkaasoo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax ay taaniyad farxadle u dirayaan hadda cashay waxa weeye arooskii aroosadda farta iyo faraatiga ayaa u dirayaana fartuun xaaji abuukar iyo cabdiraxmaan jabbaara macalin cali oo meherkoodu ka dhacay deegaanka biyocadde ee gobolka shabeellaha dhexe taarikhdu markay ahayd bay yidhahdeen saddex iyo labaatanka bishii labayo tobanaad sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobanka oo ahayd maalin isniin ilaa maalintii baa lasoo sheegay waana sanadkii hore daadihiyaasha barnaamijkuna waxay yidhahdeen ducadu waa waa iska garan kartaa cashay mar haddii aad ku xiiqda ducadii ugu horreysay sanadka ee barnaamijkan aad qaadatay tanna bal u labay hadhow duca ma dhamaatay caashaay waxaanan diidaynba waxaa jirta ducada waxa weeyaan iyadana iyagana soo kale waxaan leenahay eebaa ka dhigo qoysaskii amaba qoyskiisku waare ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiinna waan u sii raacinaynaa dabcan heesta ugu horreysa aadna qaadan maradaana ducadii qaatay oo aad heesta ugu horreysa intaana soo qaban shiruucow dhambaalka markaad akhrinaysa waxaad ka dhawaajisay magac ku jiro oo tiri waa markii ugu horreysay magacaasaan maqlo waa qosla gaar hasaate waxaan siri bal ha qalin daarin horta ha dhameeyo magacyada sokorey sokorey ani mar baan uga gaaray sonkoro baan u qaatay waa markii kuugu horreysaad maqasho oo markii ugu horreysay tani waagayraan baan maqli jiray weliba daris baan ahaan jirnay maamo sokorey la dhihi jiray cajiib cajiib marka magacyo badan baa weli ku dhiman aad iyo aad waxa weeyaan qaar badan oo aanu yaqaano dadka kale aqoonna waa jiraan aad iyo aad aad laakiin iyo kana aad.
waa igu cusbaa la iskuma hayo waa tahay maxaa tiri heesta ugu horreysa qaado maradan ducadii ugu horreysay qaataadna waad heesta ugu horreysa qaadan hees qurux badan baan soo qabanaya heestii xamdi waa hees caana waxaa qaadaya labada fanaan kuluc iyo saade
isaha kalgacalkeenna xashaaye guurkeenna haryasamo ku waarikeenna xiisaha kalgacalkeenna xashaaye guurkeenna haryasamo ku waarikeenna sidii xawayo aadan rabbiba isu kan xulay sidii xawayo aadan rabbiba isu kan xulay waxaa linaga weyno xagga samada laga qoray duqay xeer aqooliyo xeer cilmiyo shiiqba waxaa linaga weyno xagga samada laga qoray duqay xeer aqooliyo xeer cilmiyo shiiqba xirsiga inoo xidhay xirsigana inoo xidhay xirsigana inoo xidhay xirsigana inoo xidhay rabbigeenna xaakimahe xilayga ka dhigay baan kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya
isxaq dhowrka labadeena hurarcaynta quruxdeeda xabiibkii uu helay qaybta isxaq dhowrka labadeena hurarcaynta quruxdeeda xabiibkii uu helay qaybta sidii xaydar iyo faadumo rabbiba isu keen xulay sidii xaydar iyo faadumo rabbiba isu keen xulay wax xisaab dhammaatiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajoodaya gooyeenba wax xisaab dhammaatiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajoodaya gooyeenba furma lagu mutaystaa furma lagu mutaystaa furma ma lagu mutaystaa furma lagu mutaystaa rabbigeena xaakimaye xilayga ka dhigay baan kunjeer ku xamdiyaya kunjeer ku xamdiyaya kunjeer ku xamdiyaya ragadi arooskeenna xornima isku dhaqadkeena xikmadiyo aqoonteenna xornimadii arooskeenna xornima isku dhaqadkeena xalaal weya bara kale xalaal weya bara kale oo laha almalaa xagga nolosha raasken waxayaa taqiimale aqalwada xadaayada dadab xidhan ayaad geli
rabbigeenna xaakim ee hile iga kaa dhigay baan kun jeer kun jeer ku xamdiyayaa cashe xamdinaq iyo mahadnaq iyo Aad iyo- duco adiga laftirkaaga heestaada duca iyo maha- xamdinaq soo gashay meelahan aadka uga hela heestan ku jirta waxaa ka mid a aqal wada xadaayada dadab xiran ayaad geli Xiran.
waa xayndaab beledi waa lagaa shakaalay markaan Mhm. Cajiib, macno cajiib.
badan baa ku jira waa xamdiba heesta gebigeeda waxa weeye waa mahadnaq aad iyo aad waa hees lagu magareystay codadkaasi maxamed axmed kuluc iyo weliba saad cali warsame ayay dhegaystayaal inoo qaadayeen haddayna barnaamijka hore ugu sii soconno markana caashahaye maxay noo xiga dhambaal kaloo qurux badan ayaan soo qabanaya markana waxa uu naga soo gaaray abe cabdulaahi cumar cusuble iyo hooye xaawo axmed ciid nimco ismaaciil cali mataan dhambaalkan mar kaluu soo noqday waa naciimo ismaaciil cali mataan iyo sahro ismaaciil cali mataan nuurto xaaji yabarow maryan cumar cusuble qaali cumar cusuble nimco cumar cusuble hodan cumar cusuble iyo warsame cumar cusuble iyo aweys cumar cusuble dhammaan dadkani waxay kala joogaan meelo kala duwan waxayse u badan yihiin baa layidhi dalka ingiriiska waxaanay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan boqoradda baa la yidhi cusub cabdulaahi cumar cusuble iyo boqorka maxamuud cali aadan oo toddobaadkii hore waa bishii diseembar ee sanadkii hore waa diseembar toddobiiyo labaatankeedii sanadkii hadda tegay ee raadkiisa uu sii muuqda laba kun sagaal iyo tobanka meherkoodu ka dhacay magaalada london ee cariga dalka ingiriiska baa layidhi waxaanan leenahay kuwii isku waara ubad khayr qaba kale hela ducada waa xaggiina baa layidhi aad baad ugu ducaysay loo noqon maayo waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii waara ubad khayr qaba ha lagu kale helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin baan leenahay markana caashe haddaan soo qabto warqad kale oo iyadana ah hambalyo ah oo weliba hambalyo dhalasha ah. waxay yidhahdeen assalaamu calaykum bahda v o calaykum salaam baan idin leenahay gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashe iyo daadiyaha kale
dhegeystayaashu wayna barteen waxay ogaadeen kursiga aan toddobaad walbana bad- dhegeystayaashan marka in laysku badbedelayo
marka waxaan leeyahay daadiyaha aad daadi- bay u taxadareen daadihiya kalema jira anigaa ka batirinaya waxaan leenahay salaantaasi waanu idinka qaadnay waxay yidhahdeen waxaan halkan ka diraynaa tahaniyad dhalasho ah annagoo kale ah bashaar ah, sheekh soomane iyo xaaskiisa sayid cali sheekh soomane iyo xaaskiisa xuseene sheekh soomane oo loo yaqaano xuseene baraadey cabdiqaadir sheekh soomane iyo weliba xaaskiisa cabdiqaadir ah, shigshigow iyo xaaskiisa hooyo xaawo guuleed hooyo wardiye xuseen carab fadxiyo sheekh soomane khadiijo sheekh soomane iyo caruurteeda ruqyo sheekh soomane iyo weliba caruurteeda bay yidhaahdeen dhammaan dadkaasi oo kale jooga dalka gudihiisa iyo weliba dunida daafaheeda waxay farxadan ay u dirayaan bay yidhaahdeen tahniyadda ah macalin eh, maxamed sheekh soomane iyo weliba marwadiisa qaaliga ah ayaan timacadda wiil ugu dhashay bay yidhahdeen gobolka gado gaar ahaan beled xaawo wiilkaasi oo loo bixiya abubakar macalin eh, maxamed sheekh soomane waxaananu leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqo kii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisaba anfaca anigana amiin ayaan raacinaya intaana soo qaban heesta xigta dhambaal qurux badan ah aan markana dhegeystayaasha gaarsiiyo waa tahniyad aroos waxaana ugu horeeya bashiir abikar cabdulaahi iyo xaaskiisa hinda cali gane iyo caruurtooda filson bashiir iyo jibriil bashiir waxay joogaan magaalada washington dhammaan reer abikar cabdulaahi sidoo kale shaqaalaha v o a laanta afka soomaaliga qaarkood baa ku jira waaw anaa ku jira waxaa kaloo ku jira madaxa laanta afka soomaaliga e v o cabdiraxmaan yabrow shirwacow adigan ayaana kaa tegan mar haddii anigii een, dhambaalkan aan bartanka uga jiro dhammaan waxaan tahaniyad iyo ducaba halkan uga marinaynaa mubaarag xasan ciise iyo milga axmed cusmaan geelle oo meherkoodu ka dhacay xarunta weyn baa la yidhi ee mango garden hargeysa somalilan taariikhdu markay ahayd waa laba iyo tobankii waa bishii diseembar ee haddana dhaaftay koob iyo soddonkeedii waa kala wareegii labada sano ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaan ilaahay uga baryaynaa baa la yidhi inuu arooskoodu ilaahay uu ka dhigo midkii farxad lagu qaato caafimaad barwaaqo nolol raaxa leh awlaad saalixiina rabbigay ha kala siiyo gurigoodana u noqdaa guri lagu soo hirto baa la yidhi aad baa dhambaalka loogu soo duceeyey markaan dad- waana la furtay dee ducadii sanadka baadaa sameeyey caasha maya dhambaalkay ku qoran tahay marka waan aqriyoon babababa markaa dhegeystayaasha kale iyo weliba waraaqaha kalena kole way la wadaagi doonaa iyo aad iyo aad meel waan ku qoraynaa soo maa marna waay heesta labaad ee barnaamijka waa hagaaga caasha ayay hal mar haddaa dhambaalkaasi cusub iyo qoyskaasi cusub ee magaalada hargeysa lagu yegleelay dee dabcan innaguna aynu hambalyada u dirnay heestaasi amaba hees cusub baynu ku lamaanayn doonnaa oo halku dheggeedu yahay allow allow aroostis qaada
allow halkaan tegayno tibaax idiina siisa allow tadana toosi allow aroostis qaada allow tara wanaagsan allow halkaan tegayno tibaax idiina siisa allowtadana toosi allow aroostis qaada allowtada wanaagsan gidigoota baqaada dadkooda taa kuleeya allowtadana toosi allowtadana toosi allowtadana toosi gidigoota baqaada dadkooda taa kuleeya allowtadana toosi allowtadana toosi allowtadana toosi reeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaan i taaban reeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaan i taaban tilmaamamoo hagaagsan ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer reeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaan i taaban reeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaan i taaban tilmaamanoo hagaagsan ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer
allow reeraa tusmayso tamar iyo hudnaan talaana aanay siidin allow tabtii wacnaale qoyskaad ku toosinayso allow reeraa tusmayso tamar iyo hudnaan talaana aanay siidin allow tabtii wacnaale qoyskaad ku toosinayso ee aan adow tardhaynin kuwii abtiirinayse ka yeel tubtiisan gaadha ka yeel tubtiisan gaadha ka yeel tubtiisan gaadha ee aan adow tardhaynin kuwii abtiirinayse ka yeel tubtiisan gaadha ka yeel tubtiisan gaadha ka yeel tubtiisan gaadha
reeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaan i taaban reeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaan i taaban tilmaamanoo hagaagsan ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer reeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaan i taaban reeruu ilaahay tiirsho oo aan xumaan i taaban tilmaamanoo hagaagsan ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer ilaahow taa ka yeer adduunka baaligiisu allow kuwaanu taab allow talaada suuban qabaabu shaajacaylka halkay dalkoodu tallo adduunka baaligiisu allow kuwaanu taab allow talaada suuban qabaabu shaajacaylka halkay dalkoodu tallo kuwaad ku toosinayso ee aan tuqan tuqoonin allow tirkii adkaada allow tirkii adkaada allow tirkii adkaada kuwaad ku toosinayso ee aan tuqan tuqoonin allow tirkii adkaada allow tirkii waa tahay allow aroos tisqaada waxaan ka helay codadka isdhaadhaafaya fanaaniinta da'da yar aad iyo aad caashay aroos cusub buu ahaa ducay ku soo dhammaatay heestiina ducun bay noqotay aad iyo aad aad iyo aad looratisqaada haye waa tahay dhambaallada ayaan mar kale dib u jalleecaynaa ma dhinacaaga horta mise waa dhinacayga ayadaa sii wadi doona caashaay dabcan mar haddaynu heestaas intaa kaga soo gudubnay bal warqadda xigta inoo soo qaba dhinacaaga hambalyo hambalyo hambalyo ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalkana nahayo warqadan waxaa soo qoray baa la yidhi xamse kaafi axmed ugu horreynna waxaa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka caasho ibraahim iyo ibraahim xasan daandure waa tahay ibraahim ma joogo shirwac waa miiska fadhiyo iyo kursiga waa tahay shirwacow een, islaantaas kolley adaa qaadanaya
waxay salaanaya ma dhaafaya xaggaygu ma soo gudbinaysa ibraahim int- intuu ku soo gaaro halkeeda guran doonaa in ku filanna waa horo gurtay Aad iyo marka aad.
intaasi ka badan buu ka maarmaa waxaa hambalyo halkan ka diraya baa layidhi dadka kale ah abe ciise siciid faarax caruurtiisa iyo xaaskiisa hooyo siciido daahir iyo caruurteeda eedo salaado saleebaan iyo caruurteeda baa layidhi walaal naciima mahad iyo caruurteeda iyo sidoo kale maryamo siciid iyo caruurteeda xaawo ciise iyo inankeeda baa la yidhi iyo ayeeyo sareedo siciid adeer xasan salebaan iyo caruurtiisa adeer khaliif siciid iyo caruurtiisa dhammaan ilmo cabdulaahi salebaan iyo ilmo faarax aw yuusuf hooyo caasho cabdisalaam iyo caruurteeda kayfa cumar maama kowthar iyo caruurteeda maama luul iyo caruurteeda ayaan gurxan iyo shaygeeda iyo waxaa la yidhi caruurteeda iyo bushro gurxan shaygeeda iyo caruurteeda sadaam gurxan xaaskiisa iyo inankiisa baa layidhi dhammaan ilmo gurxan daad dadkaas waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan maamo xaliimo ciise siciid iyo shaygeeda cabdalle gurxan daad oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari baa layidhi saddex iyo tobankii bishii diseembar ee sanadkii hadda tegay ee laba kun sagaal iyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi gurxan cabdalle gurxan waxaana leenaha bay yidhaahdeen gurxan noqo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin waagaag caasha intaynaanu gudbin heesta saddexaad warqad kaloo haatan gacantayda soo gashay iyadana haddaan soo qabto waxay ku bilaabeen dhegeystayaasha noo soo diray assalaamu calaykum happy new year bay yidhahdeen sanad wanaagsan inaguna waxaan leenahay idinkana sanad wanaagsan baan idiin rajaynayna waxay yidhahdeen salaan qiimo badan naga guddooma caasha cuud iyo weliba ibraahim daanduray waa sidaan kuu sheegay tii daandiro usoo dhacda dhexda ka qabso weliba waxay sii raaciyeen sanadka sanadkiisa nabad ilaahay haynagu gaadhsiiyo bahda fiyo oo isku duuban sanad wanaagsan aad bay umahadsanyihin marka taa isku duubanna waan kula dhuuqayaa tanna waan guddoomayaa labadaaba saasaan ku xambaaranaya waxay yidhahdeen caashaay annagoo kale ah caaisho maxamed maxamuud xabiiba maxamed maxamuud jino maxamed maxamuud faadumo maxamed maxamuud maxamuud salaad cali xasan safiyo salaad cali xasan maxamed salaad cali xasan axmed salaad cali xasan selmo xuseen salaad cabdikaafi xuseen salaad cali iyo weliba waxay yidhaahdeen eh, kamaal cabdirasaaq gees dheere dadkanoo kale joogaba bay yidhaahdeen dibadda iyo weliba dalka gudihiisaba waxay tahniyad dhalasho farxadla u dirayaan xuseen salaad cali mashquul iyo weliba saynab maxamed maxamuud oo wiil ugu dhashay gobolka baay baydhaba gaar ahaan xaafadda wadajir waxay yidhahdeen ilaahayaa ka dhigo kii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisaba anfaca caashaa wiilkiina magac baa loo bixiyey dhalashadii iyo hambalyadii intoo dhan marka lasoo sameeyey wiilkiina magac baa loo bixiyey magaca loo bixiyana waxay yidhahdeen waxaa weeyaan salmaan xuseen salaad de wiilkaa salmaan ducu kaaga fadhiya mardi gobolkii baayna ku dhashay ninkaa yara dhallinyarada soo koraya yahay magac wanaagsanna loo bixiyey salmaan la yidhi marka waxaa la yidhi usoo duceeya mise caashaha usoo duceysa magacaasha maaheed way nooga fadhiyaa barnaamijka ducu uga fadhiyaa waa tahay dhaxaan caruur badan u duceeyey ducada allaha u aqbalo salmaan waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay ka dhigo midkii soo weynaada waalidkii wax tara dalkiisa iyo dadkiisana wax wanaagsan kusoo kordhiya aamiin aamiin baan leenahay allaha ka dhigo heesta saddexaadna waxaan soo qabanayaa hees aada u macaan cod aada u macaan markaad tidhi heesta aada macaani cod aada macaan aniga waad kursiga ka kacay tala maxay noqon doontaa oo ah heestaan ku dhageedu yahay xaafuun haddii aan dhaa Wacagawdimaw.
qadran codkeeda keeni karnaa khudradda hareege iyo weliba xaafuun
Alla mid weye, qalma xanuun.
markaad tidhi cod iyo miisig iyo erayo in isku wada lamaan khadar daahirciga si wanaagsan bay nooga tuntay haddayna heestaasi dhegaystayaal xaafuun intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu waraaqaha aynu dib u eegnayo hambalyada iyo dhambaalada ay dhegaystayaashu noo soo direen cashe ibraahim haddaan dhinacaaga usoo leexiyo dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga yaalla waxaa lagu soo bilaabay waxaan halkan ka salaamaynaa shaqaalaha v o a soomaaliya gaar ahaan baa la yidhi caashe ibraahim aadan c i a wariyaan la isku maqlin magacyada qaar meelaha laguma sheeg sheega c i a magacaagii waa lasoo gaa a i a bay usoo qoreen laakiin aniga markaan ka leexleexanay a i a baan ka dhigaa marka caashadii caynkii baa u gooyey marka waxaan ka dhigay a baan ka dhigay marka iyo ibraahim xasan daandure waa tantii dhinacaaga usoo dhacaysa dhexda ka qabsataana daadihiyaasha barnaamijka baa la yidhi marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah qoyska reer nabadoon xaaji maxamed abuukar ratime guduud oo ku kala nool baa la yidhi soomaaliya maraykanka sacuudiga waxaan tahaniyad u diraynaa wiilkeenna baa la yidhi cabdulqaadir nuur macalin cabdulle nuur adduunye wiilkiis baa la yidhi iyo xaaskiisa maryan cabdalla macalin maxamed oo ay gabadhi ugu dhalatay xalay baa la yidhi hadda xalaydu waa xaladee waa sagaali tobankii waa sanadkii hore xalayna waa la leeyahy waa sagaali tobankii december ee sanadkii tegay laba kun sagaali toban waxa ay gabadhaasi ku dhalatay baa layidhi ex digfer hosbital oo hadda loo yaqaano erdogan hosbital magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqo sidana loo tilmaamay taaka taakana loogu hosirada aada uga helay waxay leeyihin noqotii soo barbaarta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa lasoo raaciyay fiiro gaara waxaa layidhi fadlan waxaan codsanaynaa inaad noo soo daysaan tahniyadan waa markii labaad ee aan soo dirno sidaasaa lagu sii daayo iqaanteeda nooga hartay marna waaxid cashe anigana dhinacayga warqadda ugu dambaysa gacantayda ku jirta haddaan soo qabto dabcan goorahaba cashaay waxaan igu soo beegmayuun hambaliyo meher iyo weliba dhalasho tan waxa weeyaan waa hambalyo aroos waa arooskii runta ah waa dhalashadii iyo meherun bay ahayd laakiinse waa xafladii dhamid aroos waa iyadoo dhammaystirantay markaa saasay ku dhammaystirantahay waxay yidhahdeen waa tahniyad aroos waxaana diraya cadaawo jimcaale maxamed iyo xaaskiisa faadume maxamed cabdulle anfac cadaawo jimcaale sadaam cadaawo jimcaale sagal cadaawo jimcaale cabdirasaaq cadaawo jimcaale cabdiwahaab cadaawo jimcaale dhayman cadaawo jimcaale maygaag cadaawo jimcaale iyo xaaskiisa iyo weliba ciise cali qoobey iyo ugu dambayntii waxay yidhaahdeen maxamed faarax qoobey waxay yidhahdeen dadkaas oo kale jooga beledweyne muqdisho kambaala waxay hambalyo taaniyad aroos u dirayaan doctor cabaas shiine xalan iyo weliba xaaskiisa naciimo cabdiqaadir maxamed xuseen oo ku aqalgalay bay yidhaahdeen magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda koshin warqadaasi ayay soo direen waxaanu leenahay qoyskaasi allah ka dhigo kiisku waare ee ubad khayr qaba kale hela caasha gabagabadii baynu maraynaa dabcan waxaan filayaa doorka markii dhaweed waxayd noo soo qabatay midiisku dhan haddana waxaan filayaa tiun baan anigii dhegeystayaashu kaa filayn may middan dhinacaagan u daaye sharwacow waa hagaag waa mas-uuliyad culus waa heestii lagu soo xidhayay barnaamijka ugu horreeyay sanadka cusub iyo weliba mar haddaada dhinacayga usoo leexsay caashaa waxaynu dhegeystayaasha kaga tegi doonnaa heesta miiraale iyo weliba aya kale xasan aada samatar waa cod dhegaystayaal fara badan ay si weyn uga heli doonaan weliba xasan aadan waxaa la yidhi waa fanaaniinta codkooda iyo xusuustooda iyo heesahooda ay weli isdaba taallo marka dadka qaar buu waxaa leey mararka qaar xataa ku sooraa inuu life ugu heeso marnaa waaxid marnaa waxayd heestanna haddaba intaynaan taas tooska laysugu sooraya gaarinba caashaahi miraalaynu innagii adigii dhegaystayaashuba aynu markan barnaamijka ku gabagabayn doonnaa iyo weliba xasan samatar intaan mar kale kulmayno haddii alled waxaan dhammaan dhegaystayaasha uga tegaynaa sidaa iyo nabad geliya
hadduu guur magac lahaa macniyo quruxdii lahaa milkiyo hidanaa lahaa jacaylu midoodo waxaa tiin laba milkiyey bilaa lahaa caashaqada hadduu guur magac lahaa macniyo quruxdii lahaa milkiyo hidanaa lahaa jacaylu midoodo waxaatii laba mulkiyey bilaalaha caashaqada waxaa maleegeeda furay mabuska idin deliyo burtida suugaan la xulay waxaa maleegeeda furay mabuska idin deliyo burtida suugaan la xulay waxaa mudagteen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran waxaa mudagteen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran masiyo hawd rabano mawluu nimeeyeyba adduun madan raaxa badan kumaashaan ramad macaa waxaa midhateen kalgaal diskiisii mugaabiseen masliyo hawd rabano mawluu nimceeyeyba adduun madan raaxa badan kumaashaan ramad macaa wakamaashe dadkuna golihii martiqaadka iyo mudnaantiinii u yimi wakamaashe dadkuna golihii martiqaadka iyo mudnaantiinii u yimi waxaa mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran waxaa mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran